maamulada galmudug iyo puntland ayaa ka guuleysaday in ciidamaha isku dhaf ah la shaaldhaxdhika beelo walaale ah oo ka dagaalamay deegaanada galbeedka gobolka mudug waana la kaheliyay in maleeshiya beeleedyada ka dagaalamay deegaanadaasaytii la shaljiyey deegaanada galdogob iyo bandiiradley qaar qumida walgorodka gobolka mudug iyo hadhowa ay helisku waynayo mahadnagana mas-uuliyiintii ku shal dareeri maamulada galmudug iyo puntland ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa colaad inuu ilahay naga damiyo nabad ilaahay subxaana wa tacala inuu na siiyo dadkeenna waxaa ugu baaqaynaa meel kastoo ay joogaan miyi iyo magaalaba inay ka shaqeeyaan nabadda iyo walaaltinimada iyo deersi wanaagga inay ka shaqeeyaan
intii nabaddan ka soo shaqaysay iyo intii soo abaabushay oo ugu horreeyaan labada madaxweyne madaxweynaha galmudug iyo madaxweynaha puntland iyo wasiirrada iyo xildhibaanada waxaan leeyahay shaqo wanaagsan ayaad ka shaqayseene ilaahay khayrka hayna sii waafajiyaan lena waa ugu ducaynaynaa annaguna kan odayaal ahaan annagoo afka odayaasha ku hadlaaya si guud iyo si gaar ahaaneed nabadda gacan bira inaan ku qabanno way naga go'anta horena waa nooga go'nayd wasalaamu calaykum ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa colaad inuu ilahay naga damiyo nabad ilaahay subxaana wa tacala inuu na siiyo dadkeenna waxaa ugu baaqaynaa meel kastoo ay joogaan miyi iyo magaalaba inay ka shaqeeyaan nabadda iyo walaaltinimada iyo deersi wanaagga inay ka shaqeeyaan wasiirka wasaaradda maaliyadda puntland maxamed faarax iyo wasiirka wasaaradda amniga galmudug maxamed cabdi aadan iyo ku hadalay yoona hilisku
qodobadii aan halkan isla goobtaan aan ku gaarnay qaybaheedii ugu muhiimsanayd ayaa maanta halkaan noogu suurto gashay oo ahayd in maleeshiyaadka halkaan dirirtu ku dhex martay in lagu kala raro isla markaasna meeshii laga raray la dhigo ciidamadii labada madaxtooye puntland iyo galmudug halkaas oo ay ka shaqaynayaan xasilinteeda iyo nabad ku soo dabaaliddeeda cid kasta oo isku dayda in ay carqaladayso nabadda in ay carqaladayso wanaaggii iyo xabajoojintii halkan lagu gaarayna tillaabo sharciya inay ka qaadaan ayay u fasaxan yihiin amniga galdogob ilaa bandiiradle inta u dhaxaysa galdogob ilaa bandiiradle ma rabno ciidan dambe oo ka soo duula galdogob ama ka soo duula bandiiradle ciidankan baa u xil saaran inay hubiyaan nabadda inay hubiyaan qodobadii lagu heshiiyey inay fulaan dadkeenna waxaan rabnaa inaan kula dardaaranno dhowr jeerna aanu u sheegnay dagaalku xal ma ah